gaalkacyo islamarkaana ka qabtay qaybo ka mida bilicda magaalada gaalkacyo cabdiraxmaan maxamed cilmi waa maamulaha iskuulka cabdulaahi ciise waxa uu ka waramayaa muhiimadda ay leedahay nabadda iyo isdhexgalka bulshada iyo faa'iidada dhirta ay u leedahay deegaanka
waxaana ugu deeqnay ururka horseedka horumarinta gobolka mudug dhir gaaraysa ilaa konton geed oo aan ugu talagalnay bilicda deegaanka ayadoo iskuulku sanad kasta markay arday ka qalin jebinayso ay ka qayb qaataan activitiga
waxaa mar labaad wejigii labaad noo suurtogalay inaan guddoonsiino ururka iftiinka gobolka mudug dhir gaaraysa ilaa konton geed oo aan ugu talagalnay bilicda degmada gaalkacyo taasoo iska soo aruuriyeen ardayda sanadkan qalin jebinaysa gaar ahaan fasalka fonfoor sana dugsiyeedkan aan ku jirno ardaydaas oo u taagan mar kasta say uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta deegaankooda sababta ugu weyn waxay tahay maadaama ififaallo nabadeed ee soo ifbaxda sannadihii u dambeeyey taas ayaa sababtay waxaa kaloo jirtay isbaare qalbiga oo dhex tiilay ummadda gaalkacay ku wada nool isbaaradii maanta waxaa ilaami haddii ah inay baaba'day taas ayaa sabab u ah nabadda deegaan ka soo iftiintay nabadda deegaan ka soo curduntay ayadii ayaan haddaan nahay bahda qalinka u saaxiibka ah ayadii ayaan xoojinaynaa ayada ayaan kor u qaadaynaa guddoomiyaha ururka horseedka mudug mahad sheekh siciid iyo aadan cabdishakuur oo guddoomiyaha iftiinka gobolka mudug oo ka kala dhisan waqooyiga iyo koonfurta gaalkacyo ayaa ardayda uga mahad celiyay garab istaaga ay u muujiyeen
waxaan rabaa inaan dhaho waa mahadsantiin sidaa u garateen inaan ka shaqaysaan horumarka deegaanka idinkoo marxalado adag iyo weliba xilli waxbarasho ku jira waxaa tusaale u tihiin dhammaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dadka asaagiina ee waxbarta waxaan rajaynayaa inay ardooyinka kaleeta ee deegaanka wax ka bartaan ay ku daysan doonaan oo ay horumarka ka shaqayn doonaan horumarinta deegaanku ma aha mas-uuliyad qof gooniya saaran dhammaantiin bayna wada saaran tahay
sharaf weyn bay noo tahay inaanu maanta joogno iskoolka cabdulaahi ciise secondary school oo xafladda fonfoorka qalijabinta aynu kala soo qayb galno xafladdan quruxda badan oo ay ku wareejinayaan waxqabadkoodii ugu horreeyey oo dhanka puntland ka sameeyaan aad iyo aaday ugu mahadsan yihiin xaqiiqatan waxaa muhiima ama waxaa weeye door weyn ah in dhallinyaro wax ku ool ah oo waxaa weeye waxbarashadii heerkii sare ku jirta inay fahmaan in nabaddu ay tahay wax muhiima oo bulshada waxaa weeye kaalin weyn ugu jira sharaf weynay noo tahay annaga maanta keliya geeda inkamaana wareegin waxaan kala wareegnay qalbi qurux badan dhirta lagu wareejiyey dhallinyarada labada daan ayaa ka koobnayd boqol geed taasi oo loogu talagalay in aan lagu beero hareeraha waddooyinka dhex mara magaalada gaalkacyo si ay qayb uga noqoto bilicda magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo